usoo dhowaada mid ka mid a barnaamijyadii taxana ahaa waxaana soo saaray oo gacan ka geystay hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaysa hay-adda horumarinta caalamiga ee mareykanka ee u s aid waxaana isku soo dubariday xasan kaahiye anigoo axmed xasan ibraahimna waan idiila socodsiinayaa kusoo dhowaada duuca maanta waxa uu ku saabsan yahay ilaalinta beeraha tani waa muhiim maxaa yeelay c a waxa ay bixisaa la qaybsiga isbeddelka cimilada iyo sidoo kale xalinta yaraynta iyadoo la hagaajinayo sugnaanta cuntada islamarkaana loo marayo xoojinta wax-soo-saarka waara iyo kor uqaadista wax-soo-saarka ilaha mabaadiida beeraha iyo ilaalinta dhibaatada carrada ee ugu yar tani waxa ay ku lug leedahay qalqalgelinta ciidda oo ka yar adeegsiga qalabka beeraha daboolidda joogtada ah ee dhulka tani waxa ay ku lug leedahay abuuritaanka dalagyada daboolan ama dhul soo saar leh oo yareynaya nabadguurka ciidda iyada oo la kordhinayo waxtarka isticmaalka biyaha iyo dhismaha bacriminta ciidda wareegga dalagga tani waxay ku lug leedahay abuuritaanka dalagyo qoys kala duwan oo isla dhula islamarkaana goosgoosa xilli kasta oo qoys kala duwan oo dalaga tani waxa ay horseedaa bacriminta ciidda oo ficnaanta iyo sidoo kale jebinta silsiladaha wareegan ee cayayaanka iyo cudurrada aan si qoto dheer ugu dhaadhacno tani waxay ku saabsan tahay mowduuc sharaxaya tilmaamaha iyo qodobada barashada maxaan ugu hadlaynaa beeraha dhowrista waxay awood u leeyihiin maaraynta bacriminta carrada iyo sidoo kale walxaha dabiiciga iyo hagaajinta waxtarka wax-soo-saarka nafaqada iyadoo gacan ka geysanaysa soo saarista wax soo saar badan oo bacriminta ka yar waxay badbaadinaysaa isticmaalka tamarta ee barashada waxayna yareynaysaa qiiqa ka baxa gubista haraaga dalagga sidaa daraaddeed waxay caawinaysaa kala goynta kaarboonka ciidda ka fogaashaha qodista waxa ay yareynaysaa dhacdooyinka khasaaraha saafiga ee kaarboon laba oxide iyadoo la adeegsanayo neefsashada iyo ogsajiinka maadada dabiicigahi waxa ay dhisaa qaabdhismeedka carrada iyadoo loo marayo biyoodka iyo sidoo kale xididada dayactirka lakabka wuxuu siiyaa wax sabastrayd u ah noolaha oo carrada degan kaasoo gacan ka geysanaya hagaajinta iyo sidoo kale dayactirka biyaha iyo nafaqooyinka ciidda tani waxay sidoo kale ay gacan ka geysanaysaa korarka saafiga ah ee walxaha dabiicigahi ee ciidda ee laga soo qaatay kaarboon laboxide oo ay ku dhacdo dhirta kuwaas oo dib u soo ceshadeedu ay kor ku xusan tahay iyo kahoosaynta dusha sare ay markii dambe isku bedelaan oo ay isku xigxigaan biyoodka ciidda wareegyada iyo sidoo kale alaabaha kale ee dalagyada ee ay ku jiraan digirta ayaa awooda leh inay martigeliyaan bakteriya nitrogen hagaajinta xididadooda tani waxay gacan ka geysanaysaa koritaanka dhirta ugu wanaagsan iyadoo aan loo kordhin qiiqa g h g ee ay sababtay waxsoo saarka bacriminta daboolka carrada iyo caleemaha iyo jirida kasoo goday dalagii hore ayaa ilaaliya dusha sare ee ciidda kulaylka dabeysha iyo roobka wuxuu carrada qaboojiyaa uuna yareeya uumiga qashinka uumiga ka baxa ilaalinta beeraha waxay gacan ka geysanaysaa xasilinta waxsoo saarka sanado badan ilaalinta beeraha waxa ay yareynaysaa qarashka waxsoo saarka ee mashiinada shidaalka bacriminta iyo sidoo kale shaqada waxayna suurtagelinaysaa in la diyaariyo ilaa saddex jibaar dhulka badan inta lagu guda jiro muddada la siiyey marka la barbardhigo falashada iyo sidoo kale jarista dhirta oo dhammaystiran ilaalinta beeraha waxay gacan ka geysanaysaa yareynta isku ururinta carrada iyo faashashka iyo dib u cusboonaysiinta dhulalka xaalufsan cayayaanka isku dhafan iyo maaraynta cudurrada waa maxay cayayaan caqliiqaan iyo sidoo kale maaraynta cudurrada isticmaalka kiimikada ee nabdoon waxay ka hortagtaa burburka nidaamka deegaanka kaas oo dila qaar ka mid ahay noolaha sharciga ku shaqeeya sida shinnida iyo shimbiraha marwada qaar ka mid ah tabcashada beeraha sida hal abuurka ayaana dhiirigeliya kobcinta cudurrada iyo cayayaanka sideed ugu dhaqmi kartaa beero caqlibeelka cimilada isticmaal cayayaanka isku dhafan iyo sidoo kale dhaqamada maaraynta cudurrada ee isku daraya hababka dhaqanka bayolojiga farsamada hidaha iyo sidoo kale hababka kiimikada isticmaal kiimikooyin u run deegaanka oo aan dilin noolaha saaxiibtinimada leh si looga fogaado dilka shinnida buufi galabta inta u dhexaysa kowda ilaa saddexda galabnimo marka dheecaanka ubaxyadu hooseeyo oo shinnadu aysan daaqin kala duwanaanshaha iyadoo lagu beero wax ka badan hal nuuc dalaga beeraha waxa ay yareynaysaa isku-imaatinka cayayaanka iyo cudurrada isticmaalka cayayaanka baolojiga iyo hababka xakamaynta cudurrada qaabdulin ama ugaarsade sida cadowga dabiicigahi iyo sidoo kale dib uwarshadaynta iyo kiimikooyinka dabiiciga ee deegaanka u fiican adeegsiga cayayaan dhaqameedka iyo hababka xakamaynta cudurrada iyadoo loo mariyo wareega dalaga iyo gudaha ama daris si loo jibiyo cayayaanka iyo wareega cudurrada beerista noocyada dalagyada ee cayayaanka iyo cudurrada u adkaysta beerista iyo baabi-inta farsamo ee cayayaanka iyo cudurrada ku faafa dhirta ama dalagyada si aan arrimahan wax badan ugu ogaano waxaan wax ka weydiinay abuukar ibraahim maxamed oo bartay cilmiga beeraha su-aasha ugu horreysa ee aan weydiinay ayaa ah waa maxay ilaalinta beeraha ilaalinta beeraha waxaa waaye in deer loo oodo laga ilaaliyo waxyaabaha dhibaayo sida xoolaha iyo wixii kale qudaarta tuugada iyo waxyaabaha saas oo kale in laga ilaaliyo deer loo door deer fiican loo sameeyo waay maxay yihiin mabaadi'da ilaalinta beeraha in in inaad inaad inaad ilaaliso saad u heshid benefitka mise mise maxaladaha waxa la yidhahda dalaq fiican usoo goonsato mise waxyaaba saas oo kale inaad hagaagsato waay maaraynta isku dhafka ah ee wax soo saarka cayayaanka ee isku dhafan ma qeyb ka mid ah beeraha caqligu le dhanka cimilada miya mase marka sidee loo wajihi karaa marka in in aa u hagaagina in loo sameeyo waxyaaba spreed oo kale mise waxyaaba cayaan bilaha oo kale in aa u isticmaasho marka daawooyinka sida supercharka oo kale mise waxyaabaha cayaan bilaha oo kale inaad u isticmaasho aa ka hagaajisa wa ka supercharka waxyaabaha oo kale inaad inaad u isticmaashid wa waa tahay kulley dalka soomaaliya waxaa ku nool dad badan oo beeriley ah maxay tahay fariinta aad sida gaarka ugu dirayso dadka beeraha tacbada wallahi nin kasta waxaa laga rabaa inuu beeridiisa tacbado oo bodersan u samaysto oo wax badan soo saarto waxaa dalab fiican soo saarto moolki mise waxyaaba tira badan inuu soo saarto ninkasta macalaha beerkiisa u ilaashada
taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee vow oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka u s aid saduuqa waxqabadka degdegahi ee qaramada midoobey ee unisef xafiiska gargaarka bini-aadamnimada ee beesha yurub ejo wakaalada iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden ee sida hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay ilaalinta beeraha intaaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono nabadgelyo
Divati Thank you.